الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والامر واليه المرجع والمصير كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا رسول الله ارسله الله رحمه للعالمين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع suنته إلى yوم الdيn أmا baعd dhammaanba walaalaha rag iyo dumarba meesha isugu yimid iyo dhalinyaro aلsalaam عalaykum وraxmat الlah mawduucan oo mali walidunya markii dhinaca kale laga eego waxa weeyaan evaluation of this world the life, the ending point. maali walidunyaa markii dhinaca kale laga eego waxa weeyaan xaggeen ka bilowdaa xaggeen ku dhammaadaa maali walidunyaa waxa weeyaan inaan fahamno noloshaani waxa ay tahay iskeeda marka shay la evaluate garaynayo ama la qiyaasayo ama measurement loo samaynayo wuxuu u baahan yahay qofkaas samaynaya inuu garanayo waxa uu samaynayo waxa uu qiyaasayo si uu uga soo saaro natiijo loo wada jeedo marka dambe yani imtixaan haddii lagaa qaado ama layga qaado oo la yidhaahdo imtixaankaa lagu sameeyo evaluation waa in maadada nin yaqaana loogu yeero soo maha maadada nin yaqaana subjectiga nin yaqaana in loogu yeero wey in la yidhaahdo resultska ay sheegayso imtixaankana uu sheegayo iyo waxa la weydiiyey ma isleeyihiin haddii aanan jirin intaasi waxay iska noqonaysaa wixii kaleeto waxaan qiimo lahayn bay noqonayaan adduunyadan marka la qiimaynayo qofku ou rabo inuu yidhaahdo maali walidunya waa qiimayn weeye adduunyada la qiimaynayo wey marka dadka bani aadamka ahi ee ardada korkeeda ku nool waxay u qaybsan yihiin laba kooxood ama saddex kooxood kooxu adduunyadii waxay yidhaahdeen wax allaaliya waxay qiimo leedahay ma jirto wax allaaliya waxay qiimo leedahay ma jirto qolana waxay yidhaahdeen waxaan adduunyada ahaynu maba jiraan waxa weeyaan two extreme waxa la yidhaha ama two corner oo kala fog oo aad iyo aad u kala fog wey adduunyada keliyata ayaa jirta wax kale ma jiraan nolol kale iyo wax kale iyo midna ma jirto qaarna waxay yidhaahdeen adduunyadu wax qiimahay leedahay ma jirto yani markii loo eego qiimaynta weyn dad badan waxay soo qaataan oo mararka qaarkood qaar jaanib ka soo qaataan law kaanat addunya tazinu janaxa bacuudatin maa saqa lkaafira minaha sharbatan haddii ay garab kaniico la-eg tahay kaniico maa garabkeeda anagu ujeedna yani gaalka biya koo biyaho laga cabo ma siiyeen ma aha macnaheedu inaynan qiimo lahayn laakiin qiimaheedii qiimo ka badan ayay siiyeen dadka waxa kaleeto raadinaya qaarna waxay yidhahdeen may qiimo way leedahay laakiin saad qiimaheeda u siiday ma aha yacni qiimo la-aan ma aha qiimo way leedahay laakiin qiimaheedu saad u siiday ma aha masalan haddaan si kale kuugu noqdo haddana qofka aan aakharo rumaysnayn oon xisaab rumaysnayn oon qabri alle alle inuu laga soo bixiyo rumaysnayn oo isagoo dharla inuu alle soo istaaga aan rumaysnayn adduunyada maahee wax kaleeto oo jirtaa ma jirto u leeyahay macnaheeda sidaa darteeda waxa aniga hamigaygu yahay iyo kamigaygu inaan helo adduunyadan saa darteeda waa carro badan u jibaaxaya dad loo laynaya dhiiggooda loo daadiyaa saasaa maanta markaysaa daraagiska dadka ka beec mushtaraahay ay ugu dhex dhacaan saasaa kuwa waxadayaahi waxay doonaan u xadaan wax allaaliyo waxay kharbudi karaan way kharbudaan darteeda adduunyada sow sidaa ma wax allaaliyo waxay kharbudi karaan bay kharibaan si ay u helaan adduunyo wax la yidhaahdo wax kaleetoo qiyam ah ama ethics ah oo uu leeyahay qofkaasi ma jirto yani wax walba markii la samaynayo ethics bay leeyihin ilaaliya laakiin wax la yidhaahdo ethics maba lahanba wax controlo ama qiya yani miqyaas la yidhahdo ma laha qiyam ma laha akhlaaq ma laha kale akhlaaqdiis waxa way adduunyada raadi bas qof kaleeto wuxuu yidhi ma rabo oo duurkaan gelayaah meelmugdiyaho madoobaan gelayaaho saasaan wadayaahu yidhi qofna ma raba adduunyadii waxaa laga yaabaa inuu xadiidka qaarkii qalad u fahmo marka uu galo meel hog ah ou galo oo qubuura ku nool iyo wax saas oo kaleto uu iska dhigo asaga dhan qaar badanaa sidaa ufahmeen oo muslimku kamid yihiin qaarkood waxaa nabigii ku dhaqmin calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku dhaqmeen qaar badana ku dhaqmayo inay qubuuraha iyo meelaha hogagaa galaan oo kaleeto oo oo waxba kaleeto jirin naqaaraa ku dhaqmo u qaatay inay tahay sidaasi oo wax qiimaba ayna lahayn iyada dhanba may qaarna waxay yidhahdeen may sidii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qiimo way leedahay laakiin qiimaheeda ha ka badinin markan qofkan bani aadamkaa waa dhashay waan ka soo hadla sanadka horan ka hadla hadda gadaal ugu noqon maayo qofkan bani aadamka xaggee ka bilowda xaggee ku dhammaaday laakiin waa qayb la xiriirta wey markii laga hadlo zuhdiga naftigiisa ama maali wali dunyaada la xiriirta naftigeeda haddii aanay qiimo lahayn oo la yidhahdo qiimo ma laha waxaa soo gelaya guri in la dhistaa un looma baahna baabuur in la samaysto ma loo baahna diyaarad in la sameeyo ma loo baahna maanta isbitaal in la dhiso looma baahna daawo in la sameeyo looma baahna saasaa soo gelaysa noloshii qofkii bani aadamkaa gebigeed waxuu noqonaya marka raf oo kaleeto u noqonaya waa sida dadka qaarkood ufahmeen see loo kala saaraya marka in sida xadiidkii maanta ma arkaysaa cabdullahi bnu mascuud oo kale ama axad alcabaadila ou yidhi oo kaleeto haddii nafta iga baxayso oo markaas inaan guursada aan doonayo waan guursan laha la yidhaha saacada kadib aan nafta kaa baxayn waan guursan laha haddii nafta iga baxayso oo la yidhahdo waxaa ku artay intaad geedkaa tallaashoo kalayto waan tallaali lahaa buy geedkaas waa maxa macnaheedu waxa weye hoob wey hoob rajaa maxaa yeelay uma abuurayo oo keli ah bes adduunyadana uma abuurayo ee in lagu intifaaco oo maanta ma arkaysaa bani aadamku ku intifaacaan geedkaas iyo martiisa iyo wixii lamid ahoo dhan dhammaantood yacni qof kastaaba dadka taageeradiisa iyo maanta ma arkaysaa taakulaynteeda iyo qofkan jiran daawayntiisa iyo qofka baahan cuntasiintiisa iyo qofka baahan isbitaal dhigidiisa iyo qofka baahan ceel uqodkiisa ooman kulligood oo dhan iyo qofka la dulminaya daaficiisa naftiisa waxa weeyaan waxay ka mid tahay waa zuhdi markaad dhinaca ka fiirisid markaad dhinaca kale ka eegtana waa tacmiir dunya wey marka qofka diinta leh ee muslimka ah labadii noocba way wuu isku hayaa maxaa yeelay ujeedadiisu maaha oo keliya inuu adduunye oo maxdiyan ushaqeeyo maaha inuu iyadana qiimo tira maaha maxaa yeelay qiimay leedahay buu yidhi islaamku adduunyadu xataa qofka naftiisa yani caabidka ean wax kaleeta ka shaqaynin qiimahay u leedaha waxa weeyaan aakhara naftigeeda sahaydeedii halkan inuu ka qaato weya aakhara naftigeeda sahaydiisii inuu halkan ka qaato wey camalkiisi inuu intuu joogo ka shaqeeya halkan wey xasanaadkuu ku geli lahaa jannada inuu ka shaqeeyo wey marka ma aha inayna qiimo lahayn bal waxaa la yidhaha waa masracatu alaakhira ama aakhara beerteedii baa la yidhaha adduunyada sadaqaadka qofka uu bixinayo hadalka wanaagsan uu oranayo jidka uu qodaxda ka qaadayo iyo wixii kalaytaba waxyaalaha muslimiinta qariba waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen qaar badan oo ka mid ihi ma loo baahna adduunyadaas oo kalayto oo marka ay ihmaaliyeen ayagoo ahaayeen the top ayagoo ahaayeen inay soo baxeen meesha ugu hoosayda oo ugu liidata inay soo baxeen caalamka maxaa keenay waxaa keenay inayna samaynin waxaa la yidhaha creativity waxaa yeelay inaana keeninin wax soo saar inaynay fakerinin inay u joogaan ardada korkeeda yani inay dadka wax taraan oo bani aadamka wax taraan naftigooda inay u joogaan ardada korkeeda aakharana ilahay ay ugu dhawaadaan subxaanahu wa tacaala marka markii aynu nidhaahno maali walidunya aynu aragno jawaabaha ay leedahay inay adduunyadu qiimo leedahay inayna lahayn ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala inama mathalu lxayaati اdunya kama in anzalnahu min alsamaءi faاkhtarata bihi nabat lard مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس inamaa mathalu lxayaati dunya adduunyada qiimaheeda kamaa-in biyo oo kaleeta weeye anzalnaahu min asamaa waa biyaan samada korkeeda kasoo dejinay oo kale faاkhtalata bihi nabaatu lard biyihii ay dheeheen nabaadkii dhulka sababtii biyahaasi faاkhtalata bihi ay bisababi dalika almaa waa baadu sababiyo weye biyihii hasamada aan kasoo dejinay sababtooda nabaadkii dhulka uus dhex galay oo uu noolaado kor usoo baxay isagii dhammaan haddaba caws meelaan caws lahayn baad caws ku arki ramaas meelaan lahayn baad ramaas ku arki meelaan geed lahayn baad geed ku arki daaq meelaan lahayn baad daaq ku arki dhulkii oo jurufka ahay oo xaalifka aha markii horeyto yaa waxaad arkaysaa isagoo iminka kulligiis wada bilcay oo aada u qurux badan faاkhtalata bihi nabaatu lard bisababi dalika almaa ilahay waa kari karaa isagoon hal dhibica biyaha kor kasoo dejin inuu sidaa ka dhig waa kari karaa laakiin bani aadamku si ay u gartaan ilaahay sidaas uga dhigoo sabab buu uga dhigay biyahan dhulka soo geedihiisu inay saa isu dhex galaan oo soo baxaan noolaadaan iyaga dhanba oo mawdka u ahaa laga saaro mima yaakulu nnaasu walancaam kaasoo nabaadkaaso waxay dadku cunaan iyo waxay xooluhu cunaan intaba iskugu jira buu yidhi ilahi subxaanahu watacala dadku waxay cunaan iyo waxay xooluhu cunaan mirtii ay dadku cunayeen iyo daaqii kaleto xoolaha ay cunayeen labadiiba maxaa yeelay dadka bani aadamkaahi kama maarmi karaan mirta ay geeduhu ka soo baxaan iyo xoolaha waxa ka soo baxaya kama maarmi karaan haddaan caano jirinin hilib jirinin un ma jirinin waxbana jirinin dadku ma noolaan karaan faاkhtalata bihi nabaatu lard mima yaakulu nnaasu walancaam xataa idaa akhadat alardu zukrufahaa markii ardadii ay qaadatay quruxdeedii iyo beautigeedii ay qaadatay wax lamida aanan jirinin ha dhibsanaynin kelimadaha ingiriiska sababto dhalinyaradeeda yar baan doonay inay fahmaan quruxdeeda hadday markay qaadatay oo wax ka wanaagsan aan jirinin wazayanat wadanna ahluhaa anahum qaadiruuna calayha oo ay u maleeyeen dadkii lahaayeen beertaa inay gacanta ku dhigeen oo masters iyagoo ay ka yihiin iyo monsters waxaa tidhahdeedba inay awood iyagu kuleeyihin inay gacanta ku hayaan inay gurtaan miraheedii inay iyagu meel dhigtaan balaankay degsadeen inuu soconayo markay u maleeyeen ataaha amrunaa laylan aw nahaaran amarka yagii uu u yimid hamiin ama maalin fajacalnaaha xasiidan aynu ka dhignay kolkaa mid la shafay oo kale ama la guray salka laga xuubiye oo kale dhammaantiis kaan lam tagna bilams waaba iyadoon tii shalaytaba ahaynba gibigeeda dhanbaba tii shalayba maba ahanba shalay markii loo barf dhigo maantayto iyo iyada ismaba lahanba carradii carraan ahayn weeyi beertii shalay midaan ahayn weeyi kaan lam tagna bilams kadalika nufasilu laayaati liqawmin yatafakkaruun buu yihi markaa dadka fekeraya oo reflection kale reflection qofku inuu yaro fadhiisto oo gadaal u xisaabtamo yaa la yidhaha tafakurka macnaheeda wax yar inaad fadhiisato oo kolkaa aad gadaal u qiimayso adigoo fekeraya maaha inaad hadal fiirin amaad meel kala fiirinaysid maaha inaad qiimaysid oo wixii ku soo maray aad gadaal u eegtid mar kalayto wey fikirka laga hadlaya waa saa wey liqawmin yatafakkaruun waxaan fikeri karinin oon reflection samay karinin oo aan gadaal waxu qiimay karinin waxba uguma sugna marka taasi uguma sugna ilaahay subxaana wa tacaala aayad kaleeto wuxuu ku leeyay taasi waa dadkii kibrey ee nicmadaa rabbi ka shukrin waayey waayo nicmooyinka ilaahay ardada u keeno horta shukri bay rabtaa marka ugu horraysa shukrigaa naftigiisana waa qiimayn la qiimaynayo ilaahay nicmadiisa subxaana wa tacaala iyo ardadan iyo iyo nolosha nafteeda la qiimaynayo wey maxaa yeele qofku waa og yahay markau cunayana bismi illaahi inuu yidhaahdo markau dhammaystana alxamdu lilahi inuu yidhaahdo markau wax cabayo markau wax cunayo markau ahalkiisa u tegayo bismi illah alxamdu lilah labadaba waa sax weeyaan wax kastoo nicmaa ilaahay ou siiye subxaana wa tacaala bilowgeeda iyo nihaayadeeda labadaba inuu labadaa kelma haysto waa lagama maarmaa wey bismi illah inuu ku bilaabo yani bismi illahida muxaadara bilan kaga hadlaya keligeed yaaan dhihi jira soomaalida ilahay wuxuu duska uga saaray wax alla waxay talaha isugu yimaadaan bismi illahi raxmaan raxiim ma yidhahdaan markay bilaabayaan acuudu billahi min ashaytan rajiimna ma yidhahdaan bismi illahi raxmaan raxiimna ma yidhahdaan kolkaasay waxooda dhan haadaan maxaa yeele magaca ilahay laguma bila waxaan magaca ilahay lagu bilaabinin baraka male nabiga yidhi alayhi isalaatu wasalaam ajdam aw abtar juudaan buu qabaa ama baras buu qaraa ama waa daba go-an yahay waxa doontaba dheh sidaa darteeda yow ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ugu qadir ama ugu mahmaah noloshan adduunyada qiimaheeda kamaa in biyo oo kaleeto anzalnaahu min asamaai sidii oo kale weeyey sidii biyahaan samada ka soo dejinay faاkhtalata bihi nabaatu lard oo biyihii sababtoodii daaqii o dhan isdhex galaya geedihii isdhex galeen midhi ay soo saareen bilicsan ay soo saareen waxay ishu ku doogsato ay soo saareen ayaama markuu ahaa dhalinyaro ayaam markuu dhalinyaro ahaa maxaa yeelay waa muhiim aayaddan muhiim weeye waa dhalinyaronimadii daaqa cagaaran hadday tahay gabadh iyo hadday tahay hadduu yahay wiil markaa uu yaryahu sidaa yahay waa cagaar weeye ishu ku doogsato jeceshahay wey soo ma ishaa jecel ilmaha yar ee soo koray oo soo dhashay ee maanta ma arkaysaa hadday inan tahay dow inan yahaba naftu way jecesha oo ilmo weeye dhashay waa cagaar weeye waa soo baxay waa bidhicsan yahay maxaa dhaca markaasi kamaa in anzalnaahu min asamaa faاkhtalata bihi nabaatu lard nabaatu lard qaarkood mufasirinta waa ku fasireen waa masracada naftigeeda haweeneyda naftigeeda weeyaan markay isdhex galaan ninkii iyo biyihii iyo ku gabadha isdhex galaan ee ay soo saaraan midhtaasi waa sidaa weeyaan oo kinaaya ku jirta halkaa nolosha qiimaynteeda faاkhtalata bihi nabaatu lard waa soo baxay ilmihii waa dhashay dadkii waa soo koray wuu bilicsan yahay wuu aragsan yahay qof walba waa jecel yahay maxaa ka dambeeya markaasi faاkhtalata bihi nabaatu lard faasbaxa hashiima tadruuhu الriyaax wuxuu noqdaa markaas hashiim burbur bau noqday geedka markay qoloftu ka soo daadato oo ay dhacdo dabcan intaynay dhicinin ka hor waa inay noqotaa yalow ama ay noqotaa huruud waa inay noqotaa caleenta oo uu ka baxaa cagaarka ka baxo clorofilkii iyo ay ka baxaan waa inay markaasi huruud isu bedeshaa meeshay greenka ka ahayd ama ay cagaarka ka ahayd huruud markay isu bedeshana maalmo ka bacdo waa inay haddanana noqotaa mid bururtay oo soo dhacday dhallinyaro ahaa dhexduu soo gaaray middle age iyuu soo gaaray duq buu noqday ama duq bay noqotay khalaas wey wax dambe energy oo ka soo socda ma laha fa asbaxa hashiiman tadruuhu riyaax burur ay dabayshoodba dhinac u qaadayso wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira ilaahay wuxuu ahday mid awoodo qaadir ku ah shay kastaba siduu isagu doono inuu umaamulo subxaanahu wa tacaala wiilasha iyo maalka baa lay markaa alba almaalu walbanuun carruurta iyo maalkuba ziinat lxayaati addunya noloshan addunyada quruxdeeda weeyaan laakiin maxaa ka qayr badan waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaabun wa khayrun amalaa baaqiyaat saalixaadkaasi waxay leedahay keligeed muxaadara ama cibaadaadka dheh ama shanta salaadood dheh ama taacatullaahi dheh wax alla ama tasbiixda dheh ama taxmiidda dheh mufasiriinta axaadiis fara badan bay u keenaan yaa saxaabada marka waxa weeyaan keligeeday u baahan tahay nooc kale in looga hado waalbaaqiyaat asaalixaat kuwa baaqi noqonaya waa wanaagsan subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar qaar baa ku fasiray subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim qaar baa ku fasiray shanta salaadood qaar baa ku fasiray maanta ma arkaysa daacada rabbi o dhan qaar baa ku fasiray xajka iyo soomka iyo salaada iyo kulligood arkaanta islaamka ee shanta qaar baa ku fasiray waxa weeyaan meeshaa doontaba kulmi dhammaantood daacatullahi isugu keen ilahay oo la ateeca subxaanahu wa tacaala daacada rabbi ee qofku rabbi uu hogaansan yahay yaa ka khayr badan ilahay agtiisa rajadana ay ka weyn tahay maalinta qiyama ilahay lasoo hor istaagay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay miisaanka wax kaga xoog badan kelmadahaasi ma jirto ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam maxaa kamid ah xadiidkii saxiixa ahaa kalimatani khafiifatani cala lisani haqiilatani fi lmiisani xabiibatani ila araxmani subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi alcaiim buu yii nabi laba kelmadood oo carabka aada ugu fudud ilahayna aada u jecel yahay miisaankana aada u cuslay og subxaana allahi wabixamdih ilaahay baa hufan oo nuqsaan oo dhan ka hufan ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala ilaahay baa weyni badan subxana allahi wabixamdih subxana allahi alcaiim wax badan kuma kalifayso qofka inuu daldalo kelmadahaas xasanaad fara badanna ou helo wax badan kuma kalifayso qofka taasi waa mid qofkii asagoo dhallin yar oo bilicsan inuu haddanana soconayo oo uu noqonayo mid middle age ah shan iyo toban sana kahor muctamarka markuu laabanayay ilmihii yaraayo dhasha maantayta waa nin weyn oo xaasle ama gabar weyn oo carruur la weeye soo ma xoogaa kabacdi haddana waa khalaas weeyaan waa la socday taasaa marka waxay keenaysaa inuu qofku qiimeyo yidhaahdo maali walidunya marka maxaa yeelay laba qiimayn ayay leedahay qiimayn waxa weeye ni qofka mas-uulka ama ummadda guud ahaan wixii ummadda ay dan ugu jirto in lagu dhaqaaqa waa muhiim laakiin at the same time qofku inuu yidhaahdo aniga nafsadayda xaggee ii dambaynaysa waa ayaan baa noolahay systamkiiyoo socda waa aan dhimanayaa anigu maxaa iga horeeya waa taawey midda nabiga alayhi salaatu wasalam xadiidkiisa maali walidunyaada uu kaga hadlay wuxuu kaleeto qur-aanka sheegaya markii qofka dhallinyarada uu sidaa yahay aayaddan soo socoto oo kaleeto qur-aankii baa koobaya oo xadidaya oo ogol oo kuu sheegaya qiimaynteedii si aadan uguba dhibtoonin adigu aayadahan labadaas soo socda bal dhegayso اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wax ka qiimo badan ka qurux badan oo ka qiimo badan oo runta kaga kaaga sheegi og ma arkaysid iclam qof kasta oo bani aadamka kamida sidaasuu ilaahay ku leeyahy iclam ogow dhammaantiin ogaada saasuu rabbi leeyahy nebi moxamed laga soo bilaabo ilaa yawma alqiyaama sidaasuu ilahay iclaamkaas u wadaa subxaana wa tacaala ka horna sidaasuu ugu waday ummadihii kaleo ka horreeyey iclamuu xasri bay yidhaahdaan anama alxayaatu اdunyaa war noloshan adduunyada oo keliyata qiimaheedu waxa weeye keliyata qiimaheeda evaluationkeeda waa kaa weeye measurementgeedu waa kaa weeye ogaanshaheeda xaqiiqda waa kaa weeye inaadan ku sirminin ayuu rabbi kuu sheegaya anama alxayaatu اdunyaa noloshan adduunyada qiimaheeda lacibun walahwun waziinatun watafaakurun baynakum watakaahurun fi lamwaali waalawlaad lixdaas weeye buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala ataxaddaakum ataxaddaakum ay challenge you okay dhammaantiin haddaad ii keentaan meel adduunyo looga hadlayo oo lixdaas shay ka baxda haddaad ii keentaan iga xiira a le leanno ilaahay baa xadiday subxaanahu wa tacaala intaas way qiimaheedi a intaa way qiimaheedi the only value of this world is this six items don't cheat yourself kuwa yar yar baan ula jeedaa a lacibun waa midda iminka ka socota fiifaa socota iyo kanaan socday babababababab lacagtii eber baa nala kaga dhigay ciyaalkii yaryara fiif baan tegaya fiifada maxay ahayd waa hergab baas wey dadka ku dhaca hergab dadka ku dhaca wey fiiver baan maqli jiray fiifa maan naqaani balhayd laacibun cayaar un balay dad baa intaas dadka cayaaraya oo lacagta ku qaadanaya maahee dad baa maanta kumanaan ku kharash garaynaya inay daawadaan keliya ta haddaad tira marka meesha ka soo bex lacag soo heshana waxba ma kuu sheegi karo intaa waxaasan soo hela kuma dhihi karo waxaasan soo helay kuma dhihi karo indhahan baan ka egtay buu kuleeyahy lacibun walahwun lahwiga waxaa la yidhahdaa waxa lagu wakti dhameeyo malaahi haddaad maqasho malaahi malha haddaad maqasho meesha lagu wakti dhumiyo oo lagu soo daaho soomaaliga waxa ay yidhaahdaan oo kale lagu soo daaho clubka ilmaa yare weyaan clubka waa malha wey clubkaas dadku ay aadayaan dadkaa cayaarta fiirsanaya club timekiisay u tahoo waa soo fiirsanayaan waa sida t v-ga oo kaleeto naftooday iyagu entertainment uga soo raadinayaan waana soo baxeen markay soo baxeen waxba kama sitaan laa dun walaa aakhara midna kama wataan daday dan ugu jirtaa oo raadinaya waktigoodi inkastay ku cayaareen waa kuwaa dadkaasi waa dadka aanan fiirsanin on lahayn waktigan hadhow dambe waa lagugula xisaabtami doonaa alla agtiisa waktigan maalinta qiyaamo adow kugu yahay maanta ciqaab ama uu ku yahay xasanaad iska jir aan lahayn wey لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به برسولك عليه الصلاة والسلام qofka lugta dhaqaaqimaya maalinta qiyaama isagoon la weydiinin afar shay cumrigiisii waxuu qofkaani ku baabi'iyey oo ku tegey timkiisii waa timekii soo marka cumriga lagu sheegay waa time weeyaan waa life sbankii qofka waxa uu qofkaani ku baabi'iyey cumrigiisi o dhan raggii dumar badka u yahaba ma wuxuu ku baabi'iyey waxaan waxba kasoo gelayn adduunya aakhara midna mase wuxuu ku baabi'iyey waxay aakhari adduun wakti kasoo gelay hadduu qofku u shaqaysto maanta lacag ku shaqaysto timekiisa ahlan wasahlan lakin u maanta o dhan donadka fadhiyo tv meesha fadhiyo ama u maanta o dhan hadal aan macno lahayn daldalayo oo timekiisii wakti u bilowday wakti kale aanu kala garanaynin yani waa musiiba kubra wey runtii musiiba kubra wey qaad buu ku dhamaynaya intaasu fadhiya ha xanaaqeenba hadday doonaan qaad buu waktigiisi ku dhamaynaya kow qaar waxay tegayaan donadkay tegayaan oo maanta o dhan waa fadhiyaan maxaa ka soo gala haddaad tiraa maxaa kaa soo gala maantood naxabad ma yaqaano taana ma yaqaano waa kaa wey waktiga lagugula xisaabtamo waktiga masiibada waa kaa wey haddaw lacag soo shaqayso bir garaacayo oo ama wax kale tacmal ahlan wa sahlan haddaw ilaahay caabudayo tasbiixsanayo oo wax kale ahlan wa sahlan ama cibaado ku dhex jiro laakiin waxaan waxba ka soo gelaynin min alqiili waalqaali iyo kalaam faadi inuu maantana ku dhameeyo kaa wey midka hoogo bay waktigaas marka lacibun walahwun waziinatun xoogaa yaro qurux ah adduunyadii waa qayb kaloo ka mid a inuu qurux raadiyo qofkii madi lama diidano waa qayb ka mid a waxyaalaha adduunyada soo dhex galay kamid ta leya valueed ka midka ah inuu qofku isqurxiyo oo maanta ma arkaysa hadday tahay dhar iyo hadday tahay maal iyo hadday tahay wax cilmi tahay isqurxiyo waxau kaleeto ilaahay subxaana watacaala ku leeyahay watafaakurun baynakum dad iyagu isu faantamaya anaa kaa sarreeyey anaa kaa laan dheeraysan iyo anaa kaan hebel iyo anaa kaan babababadaas la wado tafaakur dhinaca kale markaad ka eegto qof qof loo soo celiyo anaa kaa xoolo badan anaa kaa cilmi badan anaa kaa xoog badan anaa kan a anaa kan a anaa kan a haye watafaakurun baynakum watakaathurun fi lamwaali waalawlaad iyo in lasla kala badsado oo qof walba u yidhaahdo intaasoo carruuraan haystaa intaasoo daarana waa dhistay haye intaasoo baabuur baan leeyahay intaasoo beer baan leeyahay intaasoo daar baan dhistay intaasoo carruuraan haystaa intaasoo xaas baan haystaa intaasaan haystaa intaasaan haystaa haye intii waay intii waa haysataa haye maxaa ka dambeeya maxaa ka dambeeya waa lix waa la ogol yahay daar inuu haysto waa la ogol yahay beer inuu haysto waa la ogol yahay inuu xaasas leeyahay waa la ogol yahay laakiin maxay tahay nina xaaska wuu u guursaday bes sexual desires only yani shahwadiisa inuu guto keliya tahay qofna wuxuu u guursaday maya nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii uu yidhi oo kaleeto guursada midda nimanka jecel oo carruurta badan leh tanaakaxu tanaasalu fa inii mukaasirun bikum alumama yawma alqiyaama ama fa inii mubaahin bikum alumama yawma alqiyaama tazawaju lwaduud alwaluud guursada midda ninkeeda jecel oo axdhasha badan leh guursada fa inii mukaasirun bikum alumama yawma alqiyaama ummadaha diinta islaamka xambaarsan hadday noqdaan ummadda muslimiintu wax yar hadday noqdaan dee khalaas diintii ma faafayso ma soconayso laakiin dad badan oo muslima markay joogaan oo sawaadkooda uu badan yahay oo maanta ma arkaysaa ay leeyihiin maanta ummad jirtoo joogta ay yihiin yani waxa weya wasni bay leeyihiin qiimay leeyihiin ha u qaadan xataa dagaalka lala dagaalama inay tahy meel cidlaa ha u qaadanin meel kasta haddaad sii fiiriso waxaa lagu leeyahay diinta ugu koridda badan leh ama ugu faafidda badan leh adduunka waa diinta islaamka wey dhinaca kale markaad ka eegto waa alarm weeyaan waa yani intentionka dadka in la soo jeediyo o la yidhaahdo iska jiraay oo kale wey markaad dhinac ka fiiriso marka ninku guursanayo uma guursata keliyata inuu shahwo guto ama gabadha markay guursanaysa uma guursata keliyata yani iska guurso ama waa la guursada ama shahwada guda keliyata maa waa qayb kamid a saxa wey cudfadu laakiin haddana waa cibaado oo inuu maanta markaysaa dad iyo muslim iyo ummad dhan ayuu ku shaqalaya qoys kala dhisaahi laba qoys laba qof keliya kuma sinee ummad dhan ayuu saameynaya oo muslim la yidhahdo saameynaya marka la guursanayo walidalika saasaan loo ogolayn in qoyska degdeg lagu dumiye lama ogola inay danubado oo meel loo baxsada la waayo mogi qoyska inu duma lama ogola watakaturun fi lamwaali walawlaad ka mathali kaysin acjaba alkufaara nabaatuh sidii roob oo kaleeto yani kaaftaani kaaf horeetoo la socday ma laha waa tashbiih oo jinsigiisa iskiisa awey xaalkaas waaa l waxaa lagugu shabahaya oo kale ka mathali kaysin roob oo kaleeto acjaba alkufaara nabaatuh oo dadkii maanta ma arkaysaa beeralayda ahaa daaqii ou soo saaray ou ka yaabiyey quruxdiisa quruxdiisii baa ka yaabiyey maxaa beeralayda kufaar loogu magacaabay kufaartana kufaar loogu magacaabay le maxaa kufaarta kufaar loogu magacaabay dadka beeralaydana kufaar loogu magacaabay ilaa qur-aanka halkan kufaar buu yihi beeralaydii halkan beeralaydii way kufaar bu yii waxa weeyaan kelmadan la yidhahdo alkufr naftigeeda ayaa waxay tahay wax qarin kelmadda la yidhahdo alkufr ayaa wax qarin ah kafir haddii la yidhahdana waa isim faacilo waa wax qariye kufaar haddii la yidhahdana waa siiqat lmubaalaga wax qarin badanayaal wey soo maha maxay qarinayaan iyagu kufaarta waxay qariyaan xaqay qariyaan oo diinta islamka inay sax tahay waa ogyahin waa qariyaan hadda jeeraan baatilkay ku qariyaan ciiddoodu waa baatilka weyn sida ninka beeralaydaaba oo mirta u qarinayo oo ciidda ugu qarinaya isaguna marka wajhu shabaha ka dhexeeya waa wax qarinta wajhu shabah yaa ka dhexeeya meeshay iska shabahaan ama ficilka iska shabahaan yaa wax qarinta ah saasaa loogu magacaabay maxaa yeelay ninka haddaanu diinta islamka waxba ka ogeyn kufaar kafir yani laskama dhihi karo waxba ma qarinaya de marka ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala acjaba alkufaara nabaatuhu beeralaydii uu aada u cajabgeliyey mira geedkau soo saaray uma yahiiju fataraahu musfara markuu cagaar ahaa oo wanaagsanaa yow haddanana isbedelo huruud buu noqday uma yakunu xutaaman markaasuu noqdo duq haddana waa dhacay wa fi laakhirati cadaabun shadiid baa li markaa waxaa ka dambeeya baa la cadaab aada u adag yaa ka dambeeya aakhare waxaa cadaab adag ninkii diiday rabbi subxaana wa tacala adduunyaa laga soo hadlay maxaa keenay haddiiba aakhare iyo cadaab maxaa keenay janno waxa weeye adduunka ma-aalkiisi dadkii sidaa evaluationkiya sidaa inuu adduunyada ku noolaa oo ku dambayn doono dhimasho oo alla soo hor istaagi doono sidaasuu rabbi ku baraya subxaanahu wa tacaala wa fi laakhirati bal hadda fiiri waxaa laga soo hadlayay beero iyo geedo iyaa laga soo hadlayay iyo cayaar iyo maanta lahwi iyo tafaakur iyo maal kala badsi yaa laga soo hadlayay leesh aakhare maxaa loo keenay markaa wa fi laakhirati cadaabun shadiid waa wax kale loola dan lahaa marka waxaad garanaysaa geedka laga soo hadlaayay iyo adduunya waktigan laga soo hadlaayay iyo maalka laga inuu qofkan involved ku ahaad arka arkaysaa lees ba geedaha loo keenay marka geedaha waxaa loo keenay wa fi laakhirati cadaabun shadiid wa makfiratun min allah iyo dembi dhaaf oo qofkii ilaahay subxaana wa tacaala caabudo loo dembi dhaafayo oo jannadii gelayo iyo wa ridwaanun inuu ama cadaab aado ama janno aado qofkii wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lguruur buu yihi marka ilaahay noloshan adduunyadu ma ahaanin qiimaheedu ilaa mataacu lguruurka maaheen wax kaleeto qiimaheeda uu leegyahay ma jirta buu yihi ilahay imaamu shaafici maxamed bn idriis abu cabdallah yaa waa shaafici daba waa qurashi weeye nin luqada ka aqoon og ma jiro welibana shaacir labiib ah oo ahay diiwaaniyaad inuu leyahy waad ogtahay adiguba dawaawiin oo shicirka xaggiisa inuu leeyahy waad ogtahay markaasuu wuxuu yihi ilaahay wuxuu ku qiimihii adduunyado dhan wuxuu la soo barbar dhigay mataacu lguruur marka mataacu lguruurkan waa inaan ogaada buu yihi mataacu lguruuru raadiye raadiye raadiye raadiye raadiye miyigu aaday marka reer baadiyahan kasoo helaya u yihi mataacu lguruurka qof luqada ka badiyaa ma jiro maanta ma arkaysaa oo waa qurashi shaacir ah weliba caalim ah waa raadiyey miyigu ka raadiyey qiimaheedi maxaa yee luqada asalkeed waa reer baadiyaha wey soo ma kolkaasuu maqribkii mar ay tahay oo kala iyo sida ay riwaayaadku qiraayaan qoraayaan iyuu cid u yimid marka wuxuu weydiistay ama sijaayad iyo salli ama biyo biyay u badan taha maxaa yeelay sijaayad dharkiisa u ah biyo ku weydiistay waxbuu weydiistay marka uu weysaystay uu salaadii rabay inuu galo iyo wuxuu maqlay gabar yaroo tiin ajar ahoo muraahiqad ah oo soo qaylinayso maqlay yaa ummaa yaa ummaa garanii alguruur actinii mataaca alguruur gabar loo maqlay safarkii dhammaa wixii uu ku jiray oo dhan gabadhaan un bay kasoo yartay afkeeda kelmad buu raadinaya waa researcher wey soo ma arkay researcher researcher waa nin wax baaraya wey kelmad buu baaraya qiimaheedii baaritaan buu ku jiraa inuu ogaado kelmadan qiimaheedi maxaa yeele adduunko dhana intaan la eg buu yihi ilahay noloshan adduunyado dhanaan la eg ayuu yihi ilaahay subxaana wa tacala ayaduu kusoo gebagabeeyey baaxiskii dhamaa ee researcherka ahaa librarigiis waa miyiga wey halkaasuu baaray marka wuxuu soo gaaray gabadhii oo leh yaa ummaa hooyoy hooyoy kii soo kadin jiray baa isoo kadiye isii alaabtii la iskaga celin lahaa hooyoy hooyoy kii soo weerari jiray gabdhaha ay soo weeraray oo kusoo kadin jiro insi ka war haynine isii waxaan iskaga celin lahaa markaasuu yidhi bal waxa ka dhex dhici doona gabadha iyo hooyada aan fiiriyo waayo waxaasu rabaa waxuu raadinaya umuu sheegin ciddaan salaadii o dhan waa ka aaladay waa masaafir wey wuu ka aaladay gabadhii iyo hooyadii buu sugay reactionka ka dhex dhici doona ficilka ka dhex dhici doona kolkaasay cad mara ayay siisay markaa hooyadii gabadhii maray siisay waa fahmay marka maraday siisay haraniya alquruur xaydkiibaa igu soo kediyey igu dhacay aanan ka warhaynin marada isii aan iskaga celiyo adduunyada qiimaheed marka wuxu waa maradaas oo kale wey qiimahay ugu fadhida gabadha inantaa yar ay ugu fadhido yay ku fadhidaa iyada dhan maradu qiimo weynay markaa ku fadhidaa gabadha ugu fadhidaa soo ma inanta yar qiimo weyn bay ugu fadhidaa wasaqday iskaga celinaysa iyo dhiigga iskaga celinaysa nafteeda dharkeeda jirkeeda waxoo dhan ay ku ilaalinaysa laakiin hadhow markau dhamaado ama waa la tuuray ama waa la dhaqiyo m markaaba meel la dhigan soo ma wuxuu yidhi marka adduunyada qiimaheedii waa intaasoo kale wey yani waa wax lagu gaaro maslaxad lagu gaaro wey waxaan ku nahay mad baanu ku nahay af soomaaliga madibo waxaan ku nahay dad safarahoo socda ayaynu nahay meeshina lakugu talagalay halkaan maaha inaan joogno oon weligana ku waarno maxaa ka dhexeeya geedka marka iyo dadkan maxaa ka dhexeeya beerta laga soo hadlaya geedka maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya structurea ka dhexeeya nimanka botaniga waa yaqaanin ama anatomiga waa yaqaan dadka bani aadamka marka laga hadlayo ama geedaha laga hadlayo oo lagu samaynayo mataqaanaa anatomiga lagu samaynayo way yaqaaniin seelka bani aadamka iyo seelka yani nabaadka markaad soo qaado isku wax baa ka buuxa dhammaantood khaasatan maadada la yidha mitochondria yaa ku wada jirta mitochondria waa energyga midda produce garayso energyga soo saarta daaqada ee xoogga soo saarta way hadi jeeraale bawarka dhan midda soo saarta wey geedkana wuu leeyahay dadkana way leeyihiin structurekoodaas marka ka dhexeeya oo labadooda saa iskugu yihiin darteeda yaa loo soo qaaday oo loo keenay in meesha lagaga hadlo maxaa yeelay qofkana bani aadamka ahi geedka wuxuu ka qaataa oxygen geedkuna qofka wuxuu ka qaataa markaana waxaa la yidhaahdo sani oxide carbonka iyuu ka qaataa ama carbon dioxideka u ka qaataa cyclekaasaa ka dhexeeya geedki waan ujeednaa inuu cagaaran yahay sidaasoo kaleeto ilmuhu markay dhashaan way cagaaran yihiin way soo korayaan geedka waan ujeednaa caleenta inay noqotay yani huruud inay noqotay jaalla inay noqotay markuu soo duqoobayo qofkii o middle ageka afartankii iyo soo gaaray meelaha weeyey iyo kontonaadkii wixii ka dambeeya marka waa duq wey khalaas wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur noloshaas aaw qofkii joogay marka wix uu kusoo ka kasbado ayaa lagula xisaabtamayaaho ama cadaab shadiidahu ku gelayaa markuu ilaahay diido ama janna ku gelaya markuu ilahay ateeco subxaanahu wa tacaala وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي وحكر لي سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس ذكروا إلهي الله يا بني آدم في خلقه اسم الجنس يا ليلاد الناس مسلم يا قلبه يكدع إن وعد الله حق ilaahay ballanqaadkiisa dadka inuu u kala xaq sooro oo qof walba ou dilo markuu isagu noo abuuray ka damboow soo hor istaago janno u diro ama naar u dirahay waa xaq weeye ina wacd allahi xaq falaa taguranakum alxayaatu dunya noloshaan adduunyadu yaana idin sirin yaana idin khatalin waa waxay gaaladu yihahdaan mischief ay ku yidhahdaan weeye qofka qofka markuu siro oo been yani uu dhaqmo falaa taguranakum alxayaat dunya noloshan addunyada idin dafin ee iska jira walaa yaguranakum billaahi algaruur shaydaankun iyoun ilaahay idinku sirin oo ilahay intuu idin gafsiiyo meel balaayayuu idinku dambaysiinayna ka jihara shaydaanka waayo garuurku waa shaydanka haddii qaynka la kordhigo walaa yaguranakum billaahi algaruur wuxuu kaloo ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala tiim hortanada aanu ku dhamayno tiim horta halkan ma soo gaar ma garanayo iyo kuwa lamidka shaha kariya kuwa qaxwada kariya dadku iska fadhiistaan oo moolalka la aadayo alhaakum takaathuru xataa zurtum lmaqaabir buu yidhi ilahay waxaa idin shuqliyey oo waktigiinii qaatay annagaa idinka badan annagaa idinka badan annagaa idinka laandheeraysan annagaa idinka xoog badan annagaa kayta wa kayta saasaa waktigii idinka qaaday buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir laba macno ilaa aad tagteen qubuurihii oo aad qubuuraha xataa isu tirsataan oo tidhahdaan inaan idinka badannahay xataa waa idinka qubuuro badanna muxuu ku tirayaa qabri meel ku duugan ama aad sidaa isu kala badsanaysaan annagaa idinka laandheeraysan aad ugu jirteen aad markii aad dhimateen oo qubuurihii ba aad aadeen waktigiina adinkoon ka faa'iidaysan dhimashadii idinku timid oo markaa aad sidaa ku tagteen ilahay wuxuu kala leeyahy subxaanahu wa tacaala wma hadihi alxayaaةu اdunya ila lahw walacib waina addaara alaakhiraةa lahiya alxayawaanu law kanuu yaclamuun wama hadihi alxayaaةu اdunya ila lahwn walacib noloshan addunyadu ma ahaaninin qiimaheedu ilaa lahw iyo lacib mooge wax kaleeta ma ahaanin waina addaara alaakhira daarta dambe ee abadigaon weligeed dhaqaaqayno lahiya alxayawaanu ayada iyo a noloshii lahiya alxayaatu maaha ha ku dagmin maxaa yeele waa masdar weeyi xayawaanku waa masdarkii weeyi lahiya alxayawaanu law kanuu yaclamuun hadday ahaay ahaan lahayn kuwa wax kala garanaya nolosha aakhira ayadaa ah noloshii dhab tahayd ayadaa buu lehi subxaanahu wa tacaala noloshan adduunyada kolkaa markaan qiimaheedii sidaa u fiirino iyo waxa ay ku sugan tahay qur-aankii sidaasuu ka leeyahay waxau kaleeto ilahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala lixda shay oo ay tahay aayad kaleeto qur-aan buu noogu soo gebagabaynaya wuxuu leeyahay zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa'i walbaniina walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfida من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب إني وحيالها شهوات كجعل هذان ومحايا وحي نفط جعشها من النساء والبنين والqanaaطir اlmuqanطara qanaaطir اlmuqanطara maxay ahayn min الdahabi واlfida واlkhayl الmusawama واlancaami واlxarfi waa lixdaa wey marka dahabkii fidadu min alqanaaطir اlmuqanطarati oo la cadeeyo wey waa tafsiri wey bayaaniya mintu waa lixdaa meel kaloo ka dambayda haddaad keento horaan kuugu sheegay zuyina lلnaasi xub الshahwaati min الnisa dadka waxa loo qaa haweenka jacaylkoodii walbaniina iyo caruurtii nacam walqanaatiiri almuqantarati xoolihii faraha badnaayeen min adahabi walfida walqanaatiiri almuqantarati min adahabi walfidati walkhayli almusawama iyo fardihii fardihii bedelkoodii baabuurta iyo u bedel baabuurta iyo a weli baabuurta bedelkooda ilaa fardaha la fuuli jira soo maha wixii la fuul oo dhan soo keena marka halkaa a jecel yihin dadka walkhayli almusawama walancaami xoolihii geel iyo lood iyo nicmooloy qof walba jecel isku darsado walxarti iyo beertii waa intaas bu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala dalika mataacu alxayaati dunya bu yidhi ilahi subxaana wa tacaala waa mataaca ama nolosha yani adduunyadan weeyaan wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur bu yidhi ilahi subxaana wa tacaala marka waa sidaa bimasaabatiha markaad fiirisid rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina mima akhaafu calaykum min bacdii waxa aan idinkaga baqayaa aniga gadaashaydii waxaan idinkaga baqi taga badan lahaa waxa weeyaan maa yuftaxu calaykum min zahrati addunyaa wa ziinatiha waxaa laydin furi doono ood heli doontaan iyo adduunyadan quruxdeeda ah dhaldhalaalkeeda iyo quruxda naciimkeeda ah xadiidkaasu muslim iyo bukhaari isla wariyeen nebigu wuxuu aad iyo aad uga digaya waxa weeye dadku intay aakhara iloobaan muhimaddii meeshay ku dambaylahaayeen iloobaan inay adduunyada keliyata oon iska raacaan oo iska shabkaxsadaan taasaan idinkaga baqayaa buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam ina mima akaafu calaykum min bacdi ma yuftaxu calaykum min zahrati addunya wa ziinatiha xadiidka abu saciidin alkhudri oo warinaayo oo muslim iyo bukhaari labaduba ay isla soo wariyeen wuxuu nabigu noogu caddaynaya inaanan adduunyada ku dagminin in iska jirno sidoo kaleeta abu saciid alkhudri wuxuu leeyahay jalasa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama cala almimbari wa jalasnaa xawlah nabiga ayaa maalin wuxuu fadhiistay buu yihi mimbarkiisa waa mimbarka iminka meesha waad aragta meesha ku yaala mimbarkiisii yuu nabigu dul fadhiista calayhi salaatu wasalaam inaguna geerarkaanu ka fadhiisanay mimbarka markuu nabigu fadhiistay meel xooga ayaa ka sarraysay yoo fadhiistay ayaguna dhinacyadii ka fadhiisteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala sala allahu alayhi wasalam marka wuxuu yihi ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa mid macaan marka la cunayo oo qofka u haysto way macaan tahay wayna cagaarantao isha way u fiican tahay yani cunitaankana waa ku fiican tahay isha kudoogsigeedana way ku wanaagsan tahay adduunyadu waa labadaas buu yihi qofku inuu haysto waxuu cuno iyo waxuu labisto iyo waxuu hoydo iyo saas oo kale iyo waxuu ujeeto ilaashado inuu haysto had i jeer ah ina addunya xulwatun khadira waa tii cagaa waa tii macaan oo haddanana cagaaran qofku haddaanu marka iska ilaalin oo maxalaal ama xaaraan aw dhihinin dee wuu soo xaraysanoo wuxuu leeyahay geelu hadduu yani wuxuu yidhi geelu hadduu mar xero gala buu yidhi xalaal iyo xaaraan midna kuma xumo buu yidhi kii geela dhici jiray ma aha saas oo kale xalaal iyo xaaraan midna kuma geel xero galay xalaal iyo xaaraan midna kuma xumo buu yidhi maxaa yaele waa la daawanaya geel baan haystaa buu yidhi maya xaaraan bakti wey lacagta laga shaqaynayo lotariga waa sidaas oo kale bakti wey lacagta khamriga laga shaqeeya waa sidaas o kale bakti wey lacagta laga shaqaynayo maanta ma arkaysaa doofaarka waa bakti wey lacagta laga shaqeeya qaadka wixi lamida waa bakti kale wey wax allaala wixii ilaahay subxaana watacaala aan xalaal ku hayn iyo afyoonka iyo herowiinka iyo xashiishka iyo balaayada iyo wixii laga shaqey kulligood bakti wey tan la xaadaayo waa bakti tan la dhacaayo waa bakti tan beenta laga sheegaa waa bakti laakiin qofku markau haysto baktigaan aha ma laha haddaanu qalbigiisu noolayn bakti baan aha ma leh waa cunaya waa macaan tahay haddau wax kusoo qaatana way qurux badan tahay interestiga iyo balaayadeedii wixii lamid ahaa wixii lagu soo qaatoo dhan ina addunyaa xulwatun khadira buu nabigu alayhi isalaatu wasalaam muxuu sii raaciyey wa ina allaha tacaala mustakhlifukum fiiha fayandura kayfa tacmaluun fataqu dunya wataqu nisa buu yihi maadaama ay sidaa tahay ilaahayna ardadan gacantuu idin gelin doonaa khaliif buu idinkaga dhigaya khaliif buu idinkaga dhigaya kuwa ka shaqeeya oo maanta gacanta ku dhigo oo maamulo oo maanta ma arkaysaa yani qaadir ku ayadii waxuu idin eegi kolkaa fayandura kayfa tacmaluun wuxuu ilaahay arkaya subxana wa taala u eegaya markaa sidaad u dhaqantaan mar hadday sidaa tahay laba fidno waaweyn bay leedahay iyadoo kulligeedba laga digayo fataqu dunyaa wataqu nisaa buy nabigu war adduunyadana iska jira oo dee xoola aruurinta iska jira haweenkana iska jira haweenka da xaaraantaa laga hadlaya iyo balaayada iyo sharti yaa laga hadlaya maxaa yeele hadday hadday haddaysan xaaraan ahayn adduunyada iyadaa ugu qiimo roon gebigeeda haweeneyda xalaasha addunyada dhan ugu qiimo roon oo ninkiina awe nabigu ma dhihin alayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi alayhi isalaatu wasalaam addunyaa mataacun wa khayru mataaciha arajul ma dhihin nabigu hay ninkaa iyadaa dhishay soo ma addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa buu yihi adduunyadu waa xoogaa yar raaxa a weeye raaxadeedana waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan buu yidhi haweeneyda saalixada marka hadday saalixa tahay waa khayru mataaci dunya weeyaan ama haweenaydii aan xalaasha ahayn kuwa dharka iska qaadaod aragteen iyo balaayo dhan iyo jiidashada iyo wax laga hadli karo dee maanta qof yurub jooga loogama sheekaynayo fataqu dunya wataqu nisaa buy nabigu xadiidka imaam muslim oo warinaya saxiixa nabigu wuxuu aad uga digay dadka inaan lagu dagminin adduunyada oo aan aakharadii lagu waayo adduunyada midda la caayayaahi waa midda aakharo qofka ilowsiido oo a- adduunyadan un keliyata ku daba xirta bas almustawrad ibnu shadaad saxaabiga la yidhaahdo wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ma lii ma addunya fi laakhirati ila mithlu ma yajcal aw ma yajcal ma yajcalu axadukum ma addunya fi laakhira adduunyadaani qiimaheedu ma dhamma buu yidhi haddii aakhira la barbar dhigo yani waa barbardhig wey waa evaluation weeye haddaba u fiirsa xadiidka rasuulka alayhi salaatu wasalaam evaluation weeye yani waa qiyaas weeye ma dunya fi laakhira adduunyadaani ma ahaanin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aakhira marka loo eego ilaa mithlu maa yajcalu axadukum usbucahu fi lyam sidii qof adinka idinka mid fartiisa u geliyay badda oo kaleeto fayandur bima yarjic falyandur bima yarjic ha fiiriya markuu qofku adinka idinka mid fartiisa u geliyo badda bal muxuu kasoo qaaday biyihii badda fartiisa uga soo qaaday qof walba waa garanaya waxba inaanu kasoo qaadin soo ma qoyaan yar buu kasoo qaaday soo maha fartiisa qoyaan yar buu ka dareemay laakiin wax kale sooma qaadin usbucaa buu nabigu fartiisa markuu geliyo badda qoyaan yar buu kasoo qaaday sidaasoo kaleeto ayay la mid tahay buu yidhi adduunyadan markii la qiimeeyo aakhare la barbar dhiga buu yidhi marka wax qiimo laho weyn inaysan ahayn ee meel yaroo midbaa inay tahay iyuu nabigu noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasna imaamu muslim ayaa weriyo saxiixiisa ku wariya isagana nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkan bani aadamka marka leeyahay war adduunyada iska jir maaha adduunyada in la leeyahay meel god oo oo hogob ah gal oo maanta ma- yani bahallaha la noolo maaha macnaheedu ama qubuuraha gal maaha waxa weeyaan qofkii inuu adduunyada uu joogo oo wixii tabartiisu ay tahay uu ka shaqeey waa loo ogoliyay laakiin laba major iyo minor baa jira waxa la yidhahdo ma yaqaanin qolyaha jaamacadaha dhigtaa major iyo minor yani maado subject kuwa asaasi ah iyo maado a ku ah haddii la waayo taa hadhow dambeeto waxaad ku shaqayn lahayd oo kaleeto aakharadu waa majorkii weyn maadadii asaaska ahayd wey adduunyaduna waa minorkii wey intaad joogto ka shaqey waxaad kari karto maxaa yeele waxaad aruurido waa la kala qaybsan hadda markaad dhimato waa la kala qaybsanaya soo maha ama adoo noola la kala qaybsanba waxaan anagu leenahy ama anagoo nool baa la kala qaybsanoo dee wixii aan dhalan la kala tegayaan ama markaan dhimanay wixii harena qaybsanaya marka qofkii waa sidaa weeye qaydkaa unbuu ka qaadan oo godkii kala geli laakiin intuu joogo inuu ka shaqeeyo oo xalaala shayga ka shaqeeyo waa lagama maarmaan waayo xaaraantuu ka shaqeeyo dembigeedu korka qofka ka fuulaya isaguna ma lehe dadka kaleeta hadhow dambe la tegay marka inuu iska jiro nabigu marka wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra radia allahu tacaala canhu waardaahu unduruu ilaa man huwa asfala minkum rasuulku sidaasuu yidhi daa'iman fiiriya qofka idinka hooseeya yani idinka xoolaha yar leh ama idinka maanta ma arkaysa caafimaadka yar leh gadaal u fiiriya han hanqalkiina ha u taagina daa'iman mid idinka xoolo badan iyo mid idinka ha fiirinina daa'iman qof waa inuu fiiriyo ou yidhahdo alxamdulilah si uu u yidhaahdo waa inuu qofka ka hooseeya isaga waa inuu fiiriyo way hadi jiraan unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum ha fiirinina daa'iman qofka idinka sarreeyo oo idinka xoolaha badan laho idinka dhash oo idinka daaraha badan idinka ba- ha fiirinin فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم waxaad maanta maanti mudantihiin mudnaan badan fahuwa ajdaru waxaa mudnaan badan alaa tas alaa tasdaru inaadan xaqirinin nicmat allahi calaykum nicmada rabbi oo adinka idin siiyey inaadan xaqirinin inaadan liidinin ee markaas aad rabbi uga shukridaan oo qofka uu yidhaaha loobin bismi illah alxamdu lilah daa'iman qofka muslimka ahi xataa hadduu qandhahayso soo tooso maanta oo weli wax kala garan alxamdu lilah buu oranaya waan ficnaa weli ha waa sidaa wey riwaayo kaleeto bukhaari xadiidkaas oo muttafaqa riwaayo bukhaari ou leeyahay isaguna idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi min almaali waalkhalq qof la fidilay hadduu midkiin arko oo maalka iyo abuurista labadaba looga fadilay falyandur ilaa man huwa asfala minhu qof asaga aan intaas aan haysanin asaga kasii hooseeya ha eega buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam ninka adduunyada keliya tiiri adduunyada weeye qiimahoo dhanba waa adduunyadan ee aakhirada iska hiloobay nabigu wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى waxaa hoogoo ba-ay buu yii rasuulku alayhi salaatu wasalaam tacisa cabdudirhami cabdudinaari wadirham qofka dinaarka iyo dirhamka daba ordaya keliyata dinaarka iyo dirhamka midna kuwaydaa ku dhaqanta midna imaaraadkaa ku dhaqmaan dinaar iyo dirham marka tacisa cabdudirhami addinaari wadirham buu nabiga qofka oon ujeedadiisu ay taho hamigiisi iyo hamigiisu ou yahay iyo noloshiisa oo dhan inuu raadiyo daa'iman dinaar iyo dirham inuu raadiyo lacag inuu raadiyo kaasaa hoogoo ba-ay buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam haye addoon buu u noqday iyadoo cabdi u noqday buu nabigu alayhi salaatu wasalaam qofaan wax kalababa yeelaynin salaad ma tukanayo shaqadiiba uga tegay salaadii maanta ma arkaysaa ganacsi iyo maanta waxa uu wato o dhan kulligoodana salaadii waa waa uga tegey soomkii ina uga tagaa dhici karta hataa tacisa cabdu dinaari wadirham buu yihi waxaa waxaa hoogo ba-ay qofka u noqday addoon ay wado oy ku tasarufto lacagtu qofkii addoon addoon u noqday lacagtii waalqatiifati waalkhamiisa qatiifadu waxa weeyaan yacni dhar markaa la keeni jiray ee khamli leh midaba leh oo dadku ay jeclaayeen yaa la odhan jiro qof walba inuu xidho u doonayay katiifada khamiisaduna waxay ahayd dhar kisaa ama murabacaad laho yani isaguna sidoo kaleeto midab lahaa ama kisaa murabac ay yidhahdaan markay qolada carabtu fasirayaan labaduba waxa weeyaan dharkaas midabada leh oo dadku ay doonayaan oo ku xaragoodaan unbaa loola jeeda walkhaii walkatiifati walkhamiisa yani dadka doonayo lacagta iyo dharkay isku qurxiyeen keliya tadaba cararaya kuwaasaa hoogoo ba-ay buu yihi haddii la siiyana waa raalli noqonaya haddaan la siina raalli noqon maayo xadiidka bukhaari oo warinayo riwaayo kaleeto isaga u gaarana wuxuu leeyahay tacisa cabdu dinaari wa cabdu dirhami wa cabdu lqatiifati wa cabdu lkhamiisa waxaa hoogoo ba-ay qofka addoonka u noqday dinaarka qofka addoonka u noqday dirhamka qofka addoonka u noqday dharkaa midabada leh ee lagu xaragoonaya berigaa la raadinayay halaka taalibuhaa alxariis buu nabigu alayhi salaatu wasalaam calaa jamciha waxaa halaagsamay oo baaba-ay qofka ku dadaalaya daa'iman inuu soo kulmiyo soo aruuriyo meel isugu keeno nabigu xadiis kaleta alayhi salaatu wasalaam haddii qofka marka adduunyada ou noqdo hamigiisa iyo hamigiisa ou noqdo adduunyadan oo keliyata wuxuu leeyahay markii qofka mu'minkaa loo eego ee aakharo adduu awoodiisa saaray ilaahuma uu diyaaradaha ka shaqaynayo ilaahuma uu maraakiibta ka shaqaynayo ilaahuma uu beeraha ka shaqaynayo ilaahuma uu masaanicda ka shaqaynayo qofka mu'minkaahi ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala marna adduunyada uma aha maanta ma arkaysaa guri uma aha raallina kuma aha yani lacagta lagu siyo o dhan waxaa ka qiimo badan salaada qofka uu tukanayo soomka uu soomayo marka haddii qofku aanu adduunyadaas marka aanu hami weyn siinin aakhirada u hami siiyo waxa uu adduunyada ka shaqeeyahay kaalmay unoqonayaan baa nir isaga kaalmo yay unoqonayaan waxay noqonaysaa waxuu ku ko ku tooso oo kaleeto qiyaaman buu unoqonaya walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman ilahay u yihi subxana wa tacala xataa in dadka sufahada waxba kala garanaya maalkaasina bu yihi ilahi subxana wa tacaala haddayna qiimo lahayn ilahay ma dheheen walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman war maalkiina ilahay oo idinkaga dhigay mid aad ku istaagtaan dadka caqliga fududa sufahada ah oo khamriga iyo balaayada ku baabaynahay ha u dhiibinana ilahay ma dhehen subxana wa tacaala ama dadka waalan ee waxba kala ogeyn dadkiibaa ku nool oo ku socda ujeedada laga hadlaya waxa weeye ee addunyada marka nabiga uu ka hadlaya qiimeyntiisa maali walidunyaada uu leeyahay waa qofka maanta ma arkaysa aakhara culayskiisa saaray adduunyada inta wax tari karana dadka wax taray bani aadamka iyo khalqi wax taray cibaadi u noqonaya iyada naftiga maxaa yeelay waxa uu dadka tarayahay cibaadi u yihin miisaanka xasanaadka loo saaraya maalinta qiyaama wax alla waxa camal kasoo fulayo khayr oo dhani camalkiisa aakharo kamid yahay soo maha qofka marka waa sidaa wey hadduu masaakin kaalmaynayo hadduu maanta maarkaysaa wax daaweynayo ou dhakhtar yahay hadduu guryo u dhisayo oo maanta hoy u samaynayo haddii uu maanta camalkiisaas ilaahay ula qasdo subxana wa taala ilahay wuxuu ka siinaya hadduu daafacayo maanta qoriga sito waa sidaa weeye addunya sijnu lmu'min wa jannat lkafir buu nabiga xadiidkii muslim u warinaayo dhammaantana waanu garanaynaa addunya sijnu lmu'mini wa jannat lkafir gaalka waa jannadiisii wey adduunyadu mu'minkana waa xabsigiisii wey taban qofka xabsiga ku jira waa noolaya sooma waxbuu cunaya weli waana seexanaya waa sidaa wey laakiin jannadiisii maaha xabsigu ku jira qofkaasi wax badan baa ka maqan qofka xabsiga ku jira marka qofka adduunyada ku nool ee mu'minkaa nebigu markuu kala saarayo evaluation ku sameeyey gaalkii iyo muslimkii gaalkii waxay u tahay jannadiisii weeye wixiisii o dhan ba kulligiis waa halkaan wey xuural ciintiisi waa kuwa qaaqaawan maanta ma arkaysaa khamradiisii aakhara waa tan oo halkan ku haysto wax alla waxuu maladaad ama wax macaansiya oo aakhara ku lahaa adduunyada ku haystaa buu yidhi nabigu bes ama ha bateen ama ha yaraadeen khalaas laakiin mu'minka xabsi bay u tahay halkan xabsi bay u tahay maxaa yeelay hadduu ilaahay jannadii geeyo waxa uu halkan ku hayahay ma dhamma farta uu biyaha dhex gelinaya ma dhama intay ka soo qaato xadiidkaas imaam muslim oo warinaayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibni cumar isagoo la hadlayo uga digaya adduunyada yo wuxuu yidhi cabdullahi ibni cumar nabiga ayaa garbahayga saa u qabtay buu yidhi waa wiil dhallin yar weeye walaashin oo qabo brother in loogiisii wey marka cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay akhada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bimankibi garabkaygu saa u qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam mankibka waa meesha ay surka iyo iska galaan iyo iyo iyo qoorta iyo ma garabka iska gala gacantu iska galaan baa leeyahy mankib faqaala marka wuxuu nabiga alayhi salaatu wasalaam ya cabdallah kun fi dunya kaanaka gariibun aw caabiru sabiil adduunyadan waxaad ahaataa sidii qof gariib ah oo stranger ah oo aan la garanaynin oo kale yani qofku markuu meel ku cusub yahay waa iska socdaa wax oo badan kuma ah adduunyadan degaan ha ka dhiganin buu yidhi ujeedada soo koobo dadku ay fahmi karaan adduunyada degaan ha ka dhiganin buu yidhi guri ha ka dhiganin rasmiya kun fi dunya kaanaka gariib sidii qof oo musaafira oo kaleto adduunyada ku aho buu yidhi aw caabiru sabiilin ama waddo goynay dhinaca kale u goynay maxaa ku xiga marka arrintaasi wa kaana ibnu cumar yaquulu radia allahu taala canhuma wa ardaahuma idaa amsayta falaa tantadiri asabaax idaa amsayta falaa tantadiri asabax wa idaa asbaxta falaa tantadiri almasaa cabdullahi ibn cumar wuxuu ohan jira markaa ka dambow haddaad galabaysato oo galabtiiba aada gaarto weligaa ha ku talagelin subxii inaad gaari doonto haddaad subxii gaartana weligaa ha ku talagelin inaad galabtii gaarto maxaa yeele xayaatadaadu gacantaada kuma jirto daa'iman diyaar ahaa wey daa'iman diyaar ahaa wakud min saaxatika limaradik intaad caafimaad qabto cibaadadaad samayn karto samee si laguu cawido oo ilaahay uu kuu siiyo iyadoo kaleeto markaad jirato yani markaad xanuunsato wax badan ma samay kartid marka intaad caafimaad qabto wax badan ood kari karta samee waayo ilaahay baa ballan u qaar sida rasuulku sheege alayh salaatu wasalaam qofkii awal cibaadaysan jiray hadduu jirado oo cibaadadii uu kari waayo ilaahay inuu siinayo miduu markau caafimaadka qabo uu samayn jiray inuu siinayo bedelkeedi hadduu qiyaamuleylkii tuka jiray oo qiyaamuleil tuka waayo jiran yahay ilahay baa u qoraya subxaanahu wa tacaala marka cibaadadii qofku uu samaysan jiray oo uu la imaan jiray hadduu jirado ou soomi jiray soomkii ou sunnadahay soomi jiray sabaabkeed ilahay baa sinay maxay waa jirnayo ma kari karo waa sidaas oo kaleeto marka wuxuu leeyahay wakud min saxatika limaradik war caafimaadkaaga ka zaad qaado oo ka sahay qaado oo jiradaad u sahay qaado wa min xayaatika limawtik noloshaada intaad nooshaana sahay qaado oo dhimashadaad u sahay qaado markaad dhimata ka dambow camal ma samay kartid xadiidka bukhaari oo warinayo wuxuuna tusinaya qofku inuu adduunyada qiimeeyo oo adduunyada daa'iman inuu yahay qof musaafira oo socda oo aan ku dheganayn ayuu xadiidkaas tusinaya si saxa oo waadixa taa macnaheedu marka ma aha ha fahmin inay tahay naag ha guursanin ama gabadh ha guursan inay tahay wax habaranin ma aha macnaheedu guri ha dhisin ma aha macnaheedu shaqa ha ka shaqaynin ma aha macnaheedu may intaba adoo ka shaqaynaya haddana ha ku talagelin inaad sii joogi doonto ha ku talagelin salaadaadii soomkaagii maanta ma arkaysaa cibaadaadkaagii xalaal qudashanimadaadii waxaaga oo dhan kulligood waa inaad sidaa ugu socoto waa inaad tiraad waan dhimanayaa marka qofka fahamsan adduunyadii waxa weeye intaa qofka u fahmay rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam uuna leeyahay oo aanan godadka iyo meelaha qubuurahana aan gelinin oon dayicinin oon reerkii dayicinin oo carruurtii dayicinin oon ummaddii dayicinin ilaa qofkaas ummaddii waa dayacay qofka qubuuraha gala ummadday waa dayacay lama rabo taa naftiisi waa dayac yaa quudinay wax siinay lama ogolo taa waxa weeyaan qofku inuu shaqeeyo waa waxaan ugu celcelinaya waxa weye inaadna inaad fahamtaan inaadan dhihinin maali walidunyaada macnaheed waxa weeye adduunyada dhan dhub allaha siiyo maaha dhub allaha siiyo maaha waa saxiix waa masrac wey waa safinat lcamal alaakhira saasay u yidhahdeen kulligood akrisadana laga yaaba shicir yar oo oo oo imaamu nawowi riyaad saalixiin kala soo arooriy ina lilahi cibaada futnan طlqu الdunya wakhaafuu اlfitna nadaruu fiiha falama calimuu anaha laysat lxayin waطna jacaluuha lujata wاtakaduu صaalix اlacmaali fiiha sufna bu ilahay addoomu leeyahy maskax badan oo caqli leh oo wax kala garanaya oo wax kala qiimayn kara adduunyadii way fureen fitnadeedii iyo balaayadeedii iyo herjadkeedii marjadkeediina tartiib bay yidhaahdeen natharuu fiiha maaha natharku in lagu fiirinaya maaha reflection wey inaad gadaal u fikirtid weeyi inaad meel fadhiisatood wax qiimaysid weeyi natharuu fiiha adduunyadii bay eegeen eegitaan oo maanta markaysaa diineed ayay eegeen falamaa calimuu anaha laysat lixayin watanan markay ogaadeen qof nool inaynan dhul u ahayn markay ogaadeen qof kastoo nool inuu ka tegayo markay ogaadeen inan dhul u ahayn jacaluuha lujatan waxay ka dhigeen adduunyadii oo kale bad oo kale ka dhigeen waa bad bay yidhahdeen bad qof kastaaba waa soo galaya laakiin ninkii dabaal yaqaana waa ka baxaya kaan dabaal aqoonina way u dhamaatay jacaluuha lujatan bad bay ka dhigeen watakaduu saalixa alacmaali fiiha sufnan doontay uga bixi lahaayeen badda ah uga dabaalan lahaayeen camalka saalixa unbay ka dhigeen camal saalixay la yimaadeen si camalkaasi doon oo ugu noqdo oo ay uga baxaan badaayadeeda badeeda uga baxaan xadiidka waxaa ku sugan cabdullahi ibni cumar radia allahu tacaala canhuma wa ardaahuma inaan qofku adduunyadan unan dhiganin barosinka dhiganin adduunyadan inaanu dhihinin waa meeshaydii gurigayga inaanu dhihinin inaanu waddan ka dhiganin inaan naftiisu ugu sheekaynin daa'iman oo u ka digtoonaado inuu weligiis ku baaqi ahaanayo waa inuu ogaada inuu ka tegayo adduunyadan waa inuu radanayo waa inuu ogaada waa inuu musaafirya waa inuu ogaada waktigu waa inuu yarya waa inuu ogaada waa inuu maanta ma arkaysaa aanu aad iyo aad ayada aanu focuska u saarini oo yidhaahdo wixii ilaahay xalaalow iiga qaybay waan helaya laakiin aakharadayda ma baabi'inayo waxau adduunyadan uga dhigan waxa wey qofka strangiga ah ee musaafirka ahi intuu meel uu ka dan dhantiisa ka fushado oo kaleeto ilaa uu ka aadayo ahalkiisii iyo dadkiisii uu ka aadayo qofkaas gariibka uu ka aadayo caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha waxay leedahay xadiid ay maanta markaysaa laga warinayay iyada twufiya sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay waa la oobsaday nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee wamaa fii beyti min shayin yaakuluhu du kabadin ila shatru shaciirin fii rafin lii faakaltu minhu xataa taala calay fakaltu fafani waxay leedahay rasuulku uu dhintay alayhi salaatu wasalaam ayadoon gurigayga lagu arkinin wax au cuno wax beer qoyan u saaxiibo ay cunaan ilaa kibis moogii kibis yar yani kibis kibis waa muufaha oo kaleeto ama cayshka ama bita baraadka ay yihahdaan carabta oo kaleeto cayshka oo meel oo shalfisaho rafku waxa weeye shalfiga naftigiisa waxa la sa meesha kutubta la saarto oo kaleeto meel saas u saaran ilaa nisfu shaciirin aw shadru shaciirin fii rafin lii kaasoo saaran bay tiri meel shalfiyahoo aniga yani xataa badda kore iyo meesha kore ii saaran oo dhar alaabta la saaran fa akaltu minhu isagaan cunayay bay tihi xataa taala calay ilaa au dheeraaday isagaa cununtiisii markaana waa dhammaaday bay tiri xadiidkaas oo muslim bukhaari isla wariyen wuxuu tusinaya khayru khalqi illaah wax yar maan rabaa inaan ku tusiyo uma almuslima oo nabigu dhisay calayhi salaatu wasalaam oo gaaray inta ay gaartay markaa islaamka oo gaaray oo ra-sul umma almuslima ah haddanana oo aan gurigiisii asagu markuu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam aanay haysanin xaaskiisii ilaa cad rootiyahoo qallalan moogiy wax kale taan gurigeedii oo lin ka warramo ka warramo nabigu marka ma dhihin dadka beeraha samaysta ma dhihinin daaraha dhisanina ma dhihinin had dhul cusub ha qaabsanina ma dhihinin laakiin gurigiisii waxa uu ka tegey oo caaisha oo haweenka oo ugu jeclaa asagu uu qabay wuxuu uga tegay cad rootiyahoo oo oo qalalan ayuu uga tegay shaciir ilaa shatru shaciirin fii rafin lii bay leedahay halkaa saaran intuu aruuriyey oo aruursaday oo aruursaday gurigiisoo malyaan au leeyahay ciddaadi xaaskaagu ha sii cuneen balintii ayaana ka muutagay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam camr bn ninka la yidhahdo camr bn xaaris juwayriye walaalkeed binti xaaris oo um lmu'miniin ah radia allahu taala anhuma radia allahu taala canhuma wa ardaahuma camr bn xaaris oo juwayriya bintlxaaris la dhashay yaa wuxuu leeyahay ma taraka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam cinda mawtihi dinaara walaa dirhaman walaa cabda walaa amatan walaa shayئa ila baglatah lbayضاء alati kana yarkabuha wa silaaxuhu wa arda jacalaha libni sabiili sadaqة ilaa ambiyada lama dhaxlo ayaga maal lagama dhaxlo ambiyada yani cid dhaxli kartaa ma jirto xadiidkaas dabcan waxaa keenay abu bakr inaan la dhaxli karinin kolka ma taraka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wax yar maskaxdaada soo keen la soo koob garee reflection samee soo aruuri rasuulka waa khayru khalqi illahi kullihim ma taraka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku kama teginin nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee kama teginin cinda mawtihi dinaaran walaa dirhaman komi hal shilin oo lacaga kama teginin lacag kama tegin dirham iyo dinaar midna kama teginin walaa cabdan mamluukan addoonna kama teginin oo isagu leeyahay walaa amatan gabar la addoonsadana kama tegin addoonnana kama tegin oo maal ah ilaa marka dadka maal bay u ahayn markii la fiirshay walaa shay-an waxba kama tegin bu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu nabigu ka tegey oo ka dhintay markaasi ma jirto ilaa baklatahu lbaydaa baqashii uu nabigu fuuli jiray ee caddayd alatii kaana yarkabuhaa taas waa joogtay wa silaaxuhu hobkiisiina waa yaalay oo ku dagaalami jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam saaftiisii fii sabiili lah jidka ilahay ugu joogay wa ardan iyo dhul buu ka dhintay buu yidhi jacalahaa libni sabiili sadaqa dadka musaafiriinta uga dhigay sadaqa qofka musaafirka ahi ou ka cuno sadaqa waqf oo uga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inta aruuriyey lagama dhaxlin gadaashiisii laa wiilna kama dhaxlin walaa xaasna kama dhaxlinin intaasuu ka tegay intiina oo asagoo ka tegayna baqashii uu fuuli jiray iyo hubkuu ku dagaalami jiray iyo arda u ka dhigay fii sabiili llahi u ka dhigay oo waqfa u ka dhigay mug wax kale nabigu kama dhiman alayhi salaatu wasalaam kenya bay ka suurowdaa bilaahi calaykum maantayto kenya bay ka suurowdaa isagoo kari kara maanta inuu yidhaahdo wax alla waxa oo xoolaa oo anagu aan lehay saas oo kale aan yeelaya may ma samaynin qofla wuxuu le may nabiga dabcan ma wada dhihin dadka waayo maanta markuu dhimanayo kaleyto sacad bin abi waqaas oo kale markuu marka markuu nabiga weydiiye u yihi gabdhaha ii jooga bes ee maalkayga ma sadaqeeya nabigu waa ka diiday maalkayga kullig ma sadaqeeya maya buu yihi nuskiisa ma sadaqeeya maya buu ku yihi laba saddex marki laba saddex marki labama sadaqe maya buu ku yiri thuludkiisa wey marka wathuluthu kathiir buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yani in almahaagu ay kaa dhaxlaan oo almahaagoo xoolo haysta aad ka tagto yaa ka khayroon iyagoo dadka baryaya inaad ka tagtid buu yidhi marka nabigu isagoo sidaas ah haddanana calayhi salaatu wasalaam isaga naftiisa markii lasoo noqdo wax laga dhaxlay oo xoolaha u ka tegay ma jirto nabiga calayhi salaatu wasalaam taas waxayna tusinaysaa adduunyada inaan aada iskugu dhejinay in kalayto abi hurayra xadiidka imaamu tirmidi oo warinaayo qaala wuxuu samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay oo odhanaya ayaan maqlay buu yidhi alaa ina addunyaa malcuuna malcuunu ma fiiha ila dikra allahi tacaala wamaa waalaahu wa caaliman wa mutacalliman addunyaa malcuuna daban malcuuna wax la lacnaday laguma dhaqmo oo macnaha neef geelahoo la lacnaday xataa nabigeena iyadoo nin la socda u lacnaday waa eriye nabigu oo wuxuu yidhi shay malcuununa raaci maayo marka malcuunadan waxay ku fasireen ahlulcilmiga waxay ku fasireen inay tahay madmuuma mid caayan mid caayan midaan wanaagsanayn addunyaa malcuuna ay madmuuma wasaaqita mid qiimo yar malcuunu maa fiiha wixii iyada dhexdeeda ku suganuna waa caayan yihiin waa liitaan ilaa kuwa sifaadkan la moogiyey ilaa dikra allah dikriga ilaahay moogi dikr allahi tacaala waxaa soo gelay kitaabkii ilaahay waxaa soo gelay sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wala waxa dikriga dikriga o dhan oo ayaga soo gelaya qur-aanku waa dikri weeyaan qur-aanku waa dikri walaqad yasarna alqur'aana lidikri buu yihi ilahi subxaana wa tacaala fahal min mudakir marka qur-aanku waa dikri weeye ilaa dikr allahi tacaala ilahay kitaabkiisa iyo sunada nabigeena iyo maanta markaysaa tasbiixdii taxmiiddii tahliisha ma ahee waxay adduunyada ku sugan oo kulligood oo dhan waa caayan yihiin waana qiimo yar yihiin ilaa dikra allahi wamaa waalaahu iyo wixii la xiriira ayaga haddaad tiri wamaa waalaahu iyo wax alaali wixii la xiriiro ku tacalluqa ayaga wax alla wixii ku tacalluqa oo kitaabkaa ku tacalluqa oo sunnada ku tacalluqa ama dad hadday yihiin waman waalaahu wixii la xiriira oo ayaga sida oo rumaysan oo aaminay oo qur-aanka rumaysan oo xadiidka rumaysan oo ku dhaqmaya oo la nool moogiy wa caaliman mid caalima oo yaqaana wa caaliman ku caalimahoo yaqaana oo dadkii baraya oo uga digaya oo u sheegaya iyo wa mutacalliman ku asagu ka baranaya oo ku intifaacaya intaa maahana intii kasoo hortay waa caayan yihiin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu tirmidi oo warinayo sunankiisa ku warinayo wa qaala xadiidun xasan sidaasayna ahlu taxqiiqa dambe ku yidhaahdeen inuu yahay xadiidku waa xadiid xasana sida darajada ay siiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu ka digay xadiidkaas oo leeyahay yani wax aad iyo aad u xanuun badan run ahaantii maadaama waktiga u dhamaaday gadaal baan kusoo noqon doona insha alla wixi ilahay waktina siiyo nabiga ayaa hurday xadiidka cabdullahi ibni mascuud radi allahu tacaala canhu ardaa qaala naama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa xasiirin derin buu nabiga ku seexday faqaala wuxuu yihi waqad ahara fii janbih isagoo oo saameeyey dhinacyada nabiga dhinaca nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maanta ay calaamadii ka muuqato faqulnaa ya rasuula allahi law ittakhadnaa lak widaa'an haddaan kuu samayn lahayn gogol ka jiricsan tan haddaan kuu samayn lahayn oo qal aan maanta dhinacaaga sidaan aanan uga soo bixinin yani ganaheeda uga soo bixinin fa qaala markaa wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam mali walidunya waa xadiidka cinwaanka muxaadarada ta kaa weeyaan mali walidunya yani siday ku timid xadiidka nabigeena xasiirkaa ku seexday dhinaciisiibuu ka soo baxay kolkaasay saxaabadii ka xanuunsadeen rasuulkii ilaahay oo firaashka uu ku seexan ay tahay aloolka baa la kariira af soomaaliga waa fara badan yahay runtii derin maanta ganale yuu ku seexday markaasu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi law ittakhadnaa laka widaa'an haddaan kuu samayn lahayn gogol ka jilicsan tan haddaan kuu samayn lahayn marka nabigu wuxuu ugu jawaabay maalii walidunyaa maxaa naga dhexeeya aniga iyo adduunyo maxaa naga dhexeeya aniga iyo adduunyo maxaa naga dhexeeya intaa inaan fahamnaa lagama maarmaan ah isku soo xooriyo gadaal waxaan xadiidka ugu dhiga waxa weeye isku soo xooriyo maalii walidunyaa maa ana fi dunya buyu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakahaa maa ana fi dunya ilaa ka raakibin anigu adduunyadan ma ahi buu yidhi ilaa qof musaafira oo neef xoola ah fuushan mogi wax kaleta miihi buu yidhi oo geed yimid markaa hoosaystay geed hooska yimid istadal istafcala geed hoosaystay oo harsaday xoogeen qoraxdii ka harsaday uma raaxa wa taraka oo ka carraabo oo markaa ka tegay gebigeedu adduunyada waa sidaasaan ka ahay buu yihi marka su-aasha waxaa weeye nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxbuu milkiyey xoolow milkiyey laakiin xoolihiisii waa baxiyey ilahay jidkiisuu ku bixiyey ee inaan xoolo soo gelin ma aha waxaa soo galay waa guursada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam carruur buu dhala nabigeena alayhi salaatu wasalaam waxaasoo idil kulligood waa jihaada nabigeena alayhi salaatu wasalaam intaba waa sameeyey nabigu laakiin marka asaga lasoo keeno kulli waxaasoo idil maali walidunya buu uga soo khatimay maa ana fi dunya ila ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha buu nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi marka imaamu tirmidi oo warinaayo oo xadiidun xasanun saxiixun oo ku tilmaamay biriwaayatayhi dabcan riwaayatan fi xasan wariwaayatan fi saxiix wuxuu caddaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunyada iyo qiimaheeda waxa ay la-eg yihiin waxaa marka loo baahan yahay adduunyada aan qiimayn aan wax ka soo qaadno aan maanta ma arkaysaa ka daba orodno laakiin inaynana qaadanin oo aanu nidhaahno adduunyadan kuma asaasiya ma nolosha dambaa asaasiya mase noloshana asaasiya marka nolosha dambaa asaasiya laakiin qofka oo aan waxba kala ogeyn oo aan cilmiga ulahayn rag iyo dumar midku doona ha ahaadee adduunyadaana la weyniga badan waana weliba u oynaya ka waran adduunyada weliba waa u oynaynaa ka waran oo haddii xataa qofka hadda dhimanayo waa lasii oynaya qofku markuu dhimanayo laakiin runtii in loo ooyo maa qofku markuu adduunyadan markuu ilaahay ku tiirsan yahay oo camal saalixa uu samaynayo oo maanta markaysaa camalkiisa sallaxayo adduunyada ka tegitaankeeda in loogu ooyo maahee waxaa in loo ooyo mudan qofka adduunyadan ka dhigtay kayd iyo guri ka dhigtay kaasaa in loo ooyo mudan dhimashadiisa kaasaa in loo ooyo mudan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu wa ardaa qaala wuxuu yidhi laa tattakiduu addaycata war guryaha aad iyo aad ha ugu madax tiirinina fatargabuu fi dunyaa markaa aada adduunyada jeclaataan buu yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam yani haddii qofku uu aada iyo aada iskugu taxallujiyo daartan un dhis iyo addunyada midda la diidan waxa weeye guri baan dhistay hebelaa guri iga sarreeya dhistay waa dumiha kii horta haddaan dhisa haddana laxda kaadi bal wax alla waxay xuquuqayo dhan eber dukun daakun marka uu lacag sii helaba waa sii qarbudaya waxbuu sii qarbuday kaawa midkaan la ogolayn marka qofku adduunyada inuu dhisto waa la ogol yahay guri inuu dhisto waa la ogol yahay carruurtii inuu taageero waa la ogol yahay dadkii inuu daaweeyo waa la ogol yahay yani dhakhtar inuu noqdo waa la ogol yahay muhandis inuu noqdo waa la ogol yahay yani inuu ganacsada ku noq laakiin waa inay tahay wax mid waafaqsan xuduuddii iyo sharciga sida uu nabigeena alayhi salatu wasalam qur-aankuna noo cadeeyey oo aanu maanta ma arkaysaa hadi jeeraale ka daba ordinin adduunyadan oo keliya inaanu ka daba ordinin inuu tartiib oo u socdo daa'iman waxaan filayaa markaasi inaan u baahannahay xoogaa yar insha allahu tacaala inaan gadaal ugu soo noqno marka haddii oo waqti la helo kaleeto waan dhamaystiri doonaa haddii kalena shardi maaha in dhammaantood la wada aqriyo insha allah marka intaas ayaan kusoo gebagabaynaya wabillahi tawfiiq wsala allahu calaa sayidina moxamed